magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen saddex iyo afartan arday oo ka baxday dugsiga sare ee hiiraan integrated ee magaalada beledweyne madasha oo aad u qurux badneyd ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka iskuulka madax ka socotay jaamacadaha magaalada culamaa udiin aqoon-yahano iyo waalidiin maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee hiiraan integrated cabdiqaadir sheekh nuur dayib ayaa ka waramaya tirada ardayda qalin jibisay
foomfoorka labada kun labaatan iyo labada laba kun iyo labaatan iyo saddex oo hadda sugaysa imtixaankooda shahaadiga ah inaan maaragtay marna aan u duceyno marna aan ka qayb qaadana maaragtay aan la xusno aan farxadda la qaybsano intaa kadib waxaan leeyahay congratulation congratulation both parent and also the student haddii aan ahaa iskuolkii hiiraan integrated waxaa la asaasay labada kun iyo sagaalkii dafcada ugu horeysay oo maaragtay ka qalanjibisay iskuolka waxay ahaayeen afar arday oo markaasi maaragtay ka qalanjibisay maanta labada kun iyo labaatan iyo labada labada kun iyo labaatan iyo saddexdana waxaa ka qalanjibinaysa maaragtay arday wiilal iyo gabdho iskugu jiro afartan iyo saddex arday allahna waxaan ugu baryaynaa maaragtay kuwa ku guulaysta imtixaankooda inta muddada oo iskuolka maaragtay labada iyo toban sano ay soo wadeen inuu ilaahay maaragtay riyada ay maaragtay ay wadaan allaha maaragtay ugu rumeeya qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen ee maanta xafladan quruxda badan ee lagu agaasimo ama lagu maamuusaayo dhammaysta heerkii waxbarashada dugsiga sare iyo iskuulka aadku faca weyn ee lagu magacaabo hiiraan integrate integrate school runtii aad baan u faraxsanahay ama aan u nasiib badanahay inaan ka soo qayb gala dafcadii koob iyo tobanaad ee ka aflaxaysa dugsiga sare macadka weyn ee hiiraan aad ayaanan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladdii koob iyo tobanaad arday ku qalin jibinaysa ardaydan maanta qalin jibinaysa marka anigu waxaan u wadaa laba kelmad oo aada u qaali ah labadaas macnaha xaggay qalbigayga ka soo go'day ka jaamacad ahaan cidda aan matalahay halkaan u soo istaagayna wakiila anigu ahay labaduna waxay yihiin midda koowaad oo ah inaan shacuurtooda ayaga la qaybsado oo aan hambalya dhaho farxaddooda tan labaadna waxay tahay hambalyada hadda u bilaabatay inuu ilaahay nabad ugu dhammeeyo inaa ugu duceeyo alxamdulilaah maanta waxaan isugu imaanay xalfad qurux badan ay noo diyaariyeen macallimiin iyo maamulayaashooda waxaan rajaynaynaa insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo inaad dhammaysataan waxbarashadiina midda hadda ilaahay idiin soo gebagabeeyey midda dambeoo jaamacaddan oo ilaahay idiin fududeeyo inkastoo madkabadiyo sharaf lagu manaystaba dayo aqoon-yahan mayraca ku raacay hooyo adiga mudnaasha leh hooyo adiga mudnaasha leh guntii iyo gabagabadii ayaa qaar ka mid ah ardayda qalin jibisay waxaan wax ka weydiinay guusha ay gaareen iyo sida ay ugu faraxsan yihiin magaciista waa sacdiin suleymaan cabdi waxaan aad maanta ugu faraxsanahay inaan ka qalanjibiyo iskuul hiiraan oo inta labayo toban sano dadaal iyo juhdi badan aan soo waday waxaa garabku siiyey inaa maanta aan xafladan quruxda badan igala qayb qaatay waalidiinteyda waxaan u mahadcelinayaa macalimiinteyda soo garab istaagtay iyo waalidiinteyda dareenkayga maanta lama soo koobi karo warintii soo dhawaad ku bilaabo magacaagu saddexan magacaygu waa saabrin cabdiqadar ciise maanta waxaa ka qalanjibiyey iskuulka hiiraan integrated primary secondary school aadaa ugu faraxsanahay dadaal iyo juhdi badan labayo toban sano waxaa soo baranayay insha allah farxaddeeda inay sii siyaadaan rajeynaya waxaa mahad celinayaa maanta ilaahay ka soo waalidiinteeda iyo macallimiinteeda oo intaan dadaal nagu soo bixinaya soo dhawow idaacadda beerlo waa ku bilaab magacaagu saddex magacaygu saddex waa maryam maxamed saciid dareenkayga maanta mala soo koobi karo aad u faraxsan muddo labayo toban sana wax soo barna maanta inaan dhammaynay aad ugu faraxsan bal ka waran heerarkaagii waxbarasho maanta guulaad gaartay seed u faraxsan tahay guushaa maanta gaar waxaa ugu mahad celinaya waalidkii iyo macallimiinta iga soo garab istaagay intaasoo sano maanta farxaddeyda aad aad iyo aad ay u weyn tahay lama soo koobi karo waxaan ka mid ahay ardada ka aflaxaysa sanadkan hiiraan integrated hiiraan integrated primary and secondary school dafcadii koob iyo tobanaad waxaa maanta qabsanay xafladdii qalanjimintayna heerkan waxaa maanta i keenay waa macallimiintayda iyo waalidiintayda magacaago saddexaan maanta iskuulka hiiraan integrated ayaa ka qalanjibisay bal nooga warran farxaddaada magacaygo saddexaan waa abdiqaadir cali aadan dhigta iskuol hiiraan integrated school ahna ardayda ka mid a ardayda waxaana maanta ku faraxsanahay qalinjibinteedii iyo xalfadeeda aan qabsaday maanta ar- ardayda kala mid naqday aan farxaddaas kala qayb qaatay